daawac ku soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh aada baan ugu mahad celinayaa dumarka soo diyaariyay xafladdan quruxda badan sidoo kale waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa iyadana u mahad celinayaa wasiiradda na soo booqatay oo waddada saa intaas dheer la-eg noo soo martay inay nala socodsiiso meeshuu waddankii xaalkiisu marayo waxaan rabaa inaan laba yar laba boonti taabto labadaa boontina waxaa weeye meesha aniga saa ujeedaanba waxaa la yidhaha dhallinyarada oo hadal dhallinyarada waa fara badan tahay leefaladoodana ma kala aqaano ba aniga waxaan doortay inaan u hadlo levelka ardada marka aniga waxaan ahay arday jaamacadda ku jira waxaan jeclaystay inaan la sheergareeyo dhibaatadan haysata aas arda ahaan iyo haddii naloo baahdo waxyaalaha aan wax ka qaban karno haddii macnaha waddankii home marka dhibaatooyinka horta noogu badanna haysta waxaa weeye identity crisis oo ah macnaha meelaan u soconno iyo meelaan ka soconno aas dhalinyar ahaan ma naqaano waa markaan fiirino futurkeenna wuxuu u egyahay waxaan gacanteenna ku xirnayn oo dad naga waaweyn oo awsan wax xiriira naga dhaxayn ay faraha ku hayaan haddaad si u fiirsid maalmahan dambe dowladaha cusub waddanka oo janjigu ka dhacayay ama maamul goboleedada ha ahaadaan ama federaalk ha ahaato waxaa moodaa xoogaha inuu janji dhacay oo wasiiro badanoo na soo booqbooqanaya oo wadatashi nala sasameynaya oo nasoo sarsalaamaya oo waddankii iyo xaaladihiisu meesha marayaan warbixino naga siinaya marka waana ku faraxsannahay isbeddelkaas waana jecelnahay inay intaa kasoo bataan oo maalin kasta nala soo xiriiraan oo noo yimaadaan marka arda ahaan horta waktiyadeenna waktiya waxaa jira ballaaran oo aan haysano oo ah markii iskuolka la xiro samarka oo kale waktiyadaasoo adiga dheerarkooda yahay ilaa saddex bilood afar bilood wax aan qabano male afartaa bilood waa iska joognaa sidaa ogtiinna magaalada boston oo kale ardada jaamacadaha waa waxay ka yimaadeen wadamo tiro badan oo kala gedisan arday kasta markii fasaxa la gaaro waddankiisa uu dib ugu noqdaa oo halkaasuu kakeeshkiisa ku qaataa annaga markii ay soomaali ahaan xaaladdu timaado indhahan ka mirig mirigsiinaa oo sanadkan fakesha maaada haddii nala dhaho ha madaxaan iskar xunaa annaga og hoos waxaa xaaladdu meesha maraysa iyo siday tahay marka taas waxaa nagu keentaa maseer badan runtii aad baan uga maseernaa marka aragno arday nala facahaa oo iskuulka nala dhiganayay oo gurigooda dib ugu noqday oo hadhow sawiro kala imaanaya oo waxyaaluhu soo qabtay iyo waxyaalo badan oo ku faano haysta annagan waxyaalo badan oo ku faana waa haysanaa waa ognahay laakiin awood uma lihin aanu kusoo booqano midda kale ayaantan oo waxaa iyadana na haysataa haddaanu meelaha iska tagi jirnay oo wadamada waddankii u dhowdhow kenya iyo etoobiya iyo carabaha iyo dhibtana haysta waxaa la dhahay haddaaba andhertuwan wan tahay waa lagu qabanayaaba sidii qof khamre cabayo highwayga saaran waxaa lagu dhahaa xagee usoo andhartuuman soomaali baa tahay belo kuwii isqaxinayaa bilowday marka adig andhartuumanmaa tahay naga joog joog meeshaa kasida ku noqo marka stuurantiga haddaan nahay waxaanu siirada rabnaa inaan u sheegno inaanu waddanka ay jiraan waxyaalo badan oo aanu ku contribute garayn karno ardadii hadda gobolkan oo kale ardo badanaa jirta sidaa maqlisayba markii dhinaca maamooyinka lagaaga sheekeeyey mastereedyo badan iyo bajlaaro badan waa maqlisay marka dhinacii dhallinyarada maxaa moodaa marka ardadii waxa way barteen magaaladay iska dhooban yihiin ayagoo oo awooddii iyo waxqabadkii intaba haya laakiin waxaan jirin xariir dhinacii waddankii iyo annaga marka waxaan jeclaysan lahay inaad noo samaystaan intarshiibyo oo sida wakhtiyadaha fasaxa oo aanu haysano aad waddankii dib noogu celisaan oo nala soo xiriirtaan oo ardadii aad ka faa'iidaysataan example taasoo kale maxay samayn kartaa hadda markaad noo imaanaysaan always anagu indhahaan taagnaa inkastoo de markaa markaan maqalno waxbaa dhimanaya iyo xoogaa waa baqnaa laakiin weli waa ogsoonaa malakamoodku time buu leeyahay iskama yimaado qofku raba iskama dilo time buu ku socdaa marka qof walboo dhiman laha wuu dhintaa haatan waad la socotaa haddii aad yuusyada iyo qurbaha dadka diyaasbarada iyo la soo xayd sanad kasta dhalinyaro badan baa ku dhimata qurbahaba marka malakamoodku ma lahan meel gaaro oo uu degan yahay ma jirto marka arda ahaan waxaan samayn karna waxyaalaha cidda waxaan wax ka caawin karna waxaa ka mid a haddii ardadii ay dib ugu noqdaan waddankii iskuulladii bay caawin karaan governmentida way caawin karaan oo baraanjiyada kala duwan bay la shaqayn karaan waxay kaloo caawin karaan njo-yada sidaa waa ogsoonahay inay dadka njo-yada wadanka dib ugu noqda ay ka yimaadaan dadka qurbaha jooga badanaa ay hogaamiyaan oo ay dii keenaan iyo dad kaloo ayna aqoon waxyaalo badan baa taa ku jirta oo ah oo khasaare badan bay wadanka u geystaan faa-iidana way leeyihin example waxyaalo badan oo expire oo wadamadeena laga nacay baa dib laydinku soo ceshaa marka arda ahaan waan fahamsannaha waxaasoo kale waanan ka hortegi karnaa waanan la socodsiin karnaa dadka inaysan wax macnaha dhacay iyo waxaan markii wax laga dhamaystay inaan laydii keenin ciddii waxay idii keenaysaa ay wax idii keenaan waxa cid walba si siman u anfacaya marka intaas hadii intaas sheegay marka haddii ay ardada dib ugu noqdaan oo wadankii ardada iyo iyo maamulada ay xariir laga sameeyo ardada dib lagu soo cesho macnaha outcomeka muxuu noqon karaa horta midaan ah wadaninnimadeena annaga haddaan dhalinyaradii nahay wadaninnimadeena xoogaa waxaa moodaa inay meesha ka baxayso taa wadaninnimadeena dhisi laheed oo seeba u dhisi kartaa markii arday aniga facayga oo aan soomaali isla nahay oo wax walba isla nahay intuu tago oo wadankii dib ugu noqdo oo hadhow u soo noqdo macnaha taa aniga waxay hadhow itusaysaa camal encourage garaynaysaa in anigana dib u noqdo oo ana markayga aan falatiir gareeyo because waxa socda waa time taariikhdana meel way xusi doontaa futureka midda kale oo ah waxaa iyadana meesha ka baxaya siaa ogtaa wadanka dhalinyaro ahaan cid soomaali ama ingiriis wax noogu sheegta oo nala macnaha soomaali kalea ma jirto waxa aanu daawano oo newska iyo waxaa wadan ka socda noo soo gudbiyana waa only waa reer galbeedka iyo midiyadooda ayagana only waxayna tusaan waa horor bes wax nama tusaan waxa dhinaca kale oo saarka fiican nama tusaan only waxayna tusaan waa hororka waxa isqarxinaya waxa wax dilaya iyo kuwo badda isbaaro dhiganaya marka waxyaalahaas oo dhan markii ardayda dib u noqdaan waxbay ka bedeli doonaan marka waxaan jeclaysan lahaa in student intershipyo la diyaarsho oo markii nagastaan wasiiradu noo imaanayaan ay magaalo kasta sida magaalooyinka waaweyn london iyo minneapolis iyo toronto iyo boston oo kale ay noo yimaadaan ay dhahaan intaaso toban arday baa laydinku soo qorteera boston tobanka arday idinka soo fangareeya noo soo dira idinkana markay xagga yimaadaan ardaydii aad ka teegargaraysaan oo wixii aragteen in idiin qabtaan ay idiin qabtaan taa laftigeeda waxay taraysaa markaad laba kun oo arday camal aa wadankii dib ugu celisaan laftigeeda dhaqaalana way keenaysaa aqoonna way keenaysaa waxyaalo badan bay kor u qaadi kartaa marka waxaa laga codsaday inaa waqtiga soo gaabsho oo dadku aada waxay u sugayaan wasiiradda bointigaasaa rabay inaad taabto waana mahadsantihiin asalamu calaykum